Wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa ku waramaya in Burcad Koonfur Afrikaan ah ay weerar ku qaadeen dhalinyaro Soomaali ah oo xarun ganacsi ku lahaa magaalada Cape Town ee gudaha dalkaas. Burcadda oo dooneysay inay dhac u geystaan xarunta ganacsi ayaa waxa ay rasaas ooda kaga qaadeen dhalinyarada, taas oo sababtay geerida Maxamed Cali Maxamuud, halka ay sidoo kale dhaawacmeen laba dhalinyaro ah. Burcadda ayaa waxa ay markii hore Maxamed uga tageen dhaawac ahaan, balse ugu dambeyn waxa uu ku geeriyooday mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Cape Town. Mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaas oo ka hadlay dilka loo geystay wiilka dhalinyarada ah ayaa waxa uu talooyin u jeediyey Soomaalida ku dhaqan dalkaas.
maxamed cali maxamuud alla u naxariisto oo wiilkii habeere lagu dilay lagu dhaawacay filibi kula dhintay isbitaalka majis baleyn shalay dooradii waktigiisa ayaa intaas ku ekaay marka insha allahu tacaala intaas ka bacdi waxaan codsanaynaa walaalaha soomaaliyeed ee maaragtay boosaska ah oo dukaamanka iska leh oo milkiilayaasha ah in maadaama xilli khatara lagu jiro oo jawiga qabow uu yahay in dukaamanka xilli fiican la iska xiro xilli fiicanna la furo saqadda ilaaha bixiya teeda kale in maartay wixii ka dambeeyo five o'clock ama maartay six o'clock oo maqribnimada ah in maaragtay dukaamanka xaadir lagu wada ahaado inta ku shaqada leh iyo macalbooskaba halkaasna teleefanada lagu mashquula noocaas la iska dhaafo dukaankana ayago la xiro teeda kale lagu dadaalo salaada lagu dadaalo weysaqaadka lagu dadaalo qur-aan akhriska lagu dadaalo maaragtay tasbiixsiga dikriga ilaahay dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan teenba sabar iman alla naga wada siiyo kuwii dilana ilaahay waxaan ka baryaynaa adduun iyo aakhiro inuu ayaga isku cinqaabo soomaalida ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika ayaa muddooyinkii u dambeeyey la kulmaysay dilalka iyo dhaca kaga imaanaya burcadda koonfur afrikaanta ah kuwaas oo weeraro kusoo qaada goobaha ganacsi ay leeyihiin dadka soomaalida